أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا سورة البلد هذه تاني سورة البلد waa suuradda la yidhaaho suuratulberad waxay ka mid tahay suuradaha ku soo degay magaalada maka almukarama xilligii uu joogay nebigeennu sala allahu wasalam wabaaraka calayh bismi illaahi araxmaani araxiim laa uqsimu ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala laa uqsimu waan dhaartaa laadaasi waa sila bimacnaa ziyaadow laa uqsimu waan dhaartaa bihaadaa kan ayaan ku dhaartaa kaasoo albaladi ee beledka ah beledkan oo aad ku dhex nooshahay nebiyulaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam ayaan ku dhaartaa maadaama suuraddu ay tahay suurad maki ah markaas beledka maka waxaa ku noolaa nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi beledkana waxaa loola jeedaa maka almukarama magaalada maka almukarama oo afdalulbilaad ah magaalooyinka ugu fadliga badan afdalu lbiqaac boqocooyinka ugu fadliga badan magaaladaas ayaan ku dhaartaahe walxaal ayaan ku dhaartaa magaaladaas anta adiguna nebiyullaahi moxamedow sala allahu calayhi wasalam xillun aad tahay mid la xalaashaday bihaadaa fii haadaa kan gudihiisa lagugu xallishay oo lagugu xalaashaday aad tahay kaasoo albaladi magaalada ah ilaahay wuxuu ku dhaartay subxaanahu wa tacaala magaalada maka almukarama waxaa haddana ilaahay uu la xidhiiriyey arrin cajiiba oo ah nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayhi in cirdigiisii sharaftiisii iyo dhiiggiisiiba gaaladu ay ku xallisheen ay iskuna dayeen nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi inay dilaan lowlaa cinaayada ilaahay uusan ilaahay ku badbaadin lahayn nebiyullaahi moxamed sala allahu wasalam wabaaraka calayh macaanida lagu fasiray taasi ka mid wa anta xillun bi haada albalad yacni cirdigaagii iyo naftaadii iyo dhiiggaagii xalaal laga dhigtay iyadoo weliba beledkani uu yahay beled ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dhiigga ku xushmeeyey xataa xayawaanaadka ku nool oo xataa shimbiraha ku nool in la dilo oo loo bambaxo ilaahay uu xaaraam ka dhigay shimbirihii yaa amni ilaahay ku siiyey xayawaanaadkii duurjoogta ayaa ilaahay ammaan ku siiyey magaalada maka almukarama geedaha xataa magaalada ka baxayaa ilaahay ammaan siiyey oo ay xaaraam tahay in la gooyo cawskiyaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ammaan uu siiyey markaasaa nebiyullaahi moxamed lagu xallishay dhiiggiisii sala allahu wasalam wabaaraka calayh oo cirdigiisii iyo sharaftiisii magaalada maka almukarama gaaladu ay isku dayeen inay wax ugu dhimaan nebigeenna calayhi salaatu wasalaam macnaha labaad ee mufasiriintu ay ku fasiraan waxaa weeye walxaal anta adigu xillun aad tahay mid lagu xallilay oo xalaal lagaaga dhigay inaad u bambaxdo gaalada kula dagaalamto bi haadaa fii haadaa kan dhexdiisa xalaal lagaaga dhigay kaasoo albaladi beledka ah oo yacni waxaa weeye magaalada maka almukarama ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu xarimay wax dhiiga in lagu daadiyo xataa dugaagtii iyo geedihii iyo cawskii ayaan la oggolayn in magaalada gudaheeda loo bambaxo laakiin nebigeenna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ilaahay wuxuu xalaal uga dhigay maadaama duqyaankii iyo qooqii gaaladii ku noolaa magaalada maka uu xadka dhaafay inuu kula dagaalamo magaalada gudaheeda dhiiggoodana uu ku daadiyo maadaama iyaguba ay soo hunguriyeeyeen nebigeenna moxameda salawaatu ullaahi wa askaa tasliimaatihi calayhi walidaalika dad badan ayaa nebigu amray in lagu dilo magaalada maka almukarama bal xataa iyagoo astaarulkacba haysta oo daahmankii kacbada ku dheggan ayuu yidhi xataa hala dilo nebigu sala allahu wasalam wabaaraka calayh waxaa ka mid ahaa cabdullaahi ibnu khadal ninkii la dhihi jiray cabdullaahi ibnu khadal isagoo kacbada ku dheggan gaal u ahaa nabigeenna aflagaadayn jiray sala allahu wasalam wabaaraka calayhi ha lagu diluu yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam marka waxay ka mid tahay waxyaalaha nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu ku gaar yeelay oo magaalada maka qof kaleo loo xallilay oo dagaal loogu xallilay ma jirto ilaa nebigeenna maahane sala allahu wasalam wabaaraka calayh taasina macno labaad wey laa uqsimu waan dhaartaa bi haadaa kanaan ku dhaartaa kaasoo albaladi beledka ah walxaal anta adiguna xillun aad tahay mid lagu xalaashaday bi haadaa kan fii haadaa kan gudihiisa xalaal laga dhigtay cirdigaagii iyo dhiiggaagii kaasoo albaladi ee beledka ah beledkii shimbiruhu ay ammaanka ku helayeen nebiyullaahi moxamedna sala allahu wasalam wabaaraka calayhi amnigii gaaladu ay u diideen ilaa ay ka saareen magaalada maka almukarama ee god uu galay nebigu calayhi salaatu wasalaam foolxumadaasay sameeyeen wa waalidina waan ku dhaartaa uu yidhi alle subxaanahu wa tacaala mid wax dhalay iyo wamaa shaksigii maadan waa bimacnaa man bimacnaa mana loola jeedaa oo caaqila isaga dhici wa waalidin ayaan ku dhaartaa mid wax dhalay iyo wamaa shaksigii shakhsigaasoo walada uu dhalay waa makhluuqaadka oo dhan uu ilaahay ku dhaartay bini aadamka makhluuqaadka oo dhan oo garaadba leh waalid iyo owlaadba ilaahay wuu ku dhaartay subxaanahu wa tacaala intaasoo makhluuqaadan ku dhaartaahe laqad xaqiiqee khalaqna alinsaana insaankii waan abuurnay yuri alle subxaanahu wa tacaala fii kabadin dhib dhexdiisaanu ku abuurnay altacab waalmashaqa daal iyo dhibaato ayaan ku abuurnay qofka insaanka ah yacni daalkaas iyo mashaqada maxaa loola jeedaa insaanku intuu adduunkan uu ku nool yahay waxaa loogu talagalay adduunkan gudihiisa inuu takaaliiftii sharciga ahayd oo jannada uu ku gaari lahaa inuu ku dhibtoodo maxaa yeelay naftu ma oggola takaaliifta sharciga in lagula dagaalamo oo lagula jihaado mooye waxaa kaleoo kabadka isaguna ka mid a takaaliifta adduunyada iyo mashaqada adduunyada adduunyadiina insaanku waxay ka dooni inuu shaqaysto oo u kasbado aakhirana insaankii waxay ka dooni inuu aakhiro u shaqaysto si manaasil wanaagsan iyo ilaahay subxaanahu wa tacaala ridihiisa uu ku gaari lahaa marka adduunyana tacabay u baahan tahay aakhirana tacabay u baahan tahay daal iyo in lagu dhibtooda laqad xaqiiqee khalaqna alinsaana insaankii waan abuurnay fii kabadin mashaqo iyo dhib dhexdiisa ayaan ku abuurnay ayaxsabu ma wuxuu u maleeyaahu yidhi alle subxaanahu wa tacaala insaanku anhu sha'niye lan yaqdira inuusan awood u lahayn calayhi calaa akhdihi insaankaa qabashadiisa axadun axad awood u leh inuu qabto inuusan jirin miyuu insaankaas u maleeyaa oo insaanka mujrimka ah ee kaafirka ah ma wuxuu u maleeyaa qof qaban karta hadduu ilaahay ku caasiyo oo ilaahay uu ka hor yimaado inaysan jirin saas miyuu u maleeyey weeye caqli xumadiisa iyo garaad xumadiisa yaquulu wuxuu leeyahay insaankaas xune ilaahay ka hor yimid ahlagtu waan halaagay maalan maalan halaagay maalkaasoo lubadan ee fara badan oo waxaan ku halaaguu leeyahay fii cadaawati rasuuli sala allahu wasalam wabaaraka calayh wa mukaabarati alxaq in rasuulka la cadaawaysto in xaqa la baabi'iyo layska kibriyo ayaa maal badan uu ku bixiyey waa gaaladii qaybo ka mid ahoo waxay ku faani jireen inay maalkooda intay nool yihiin ay ugu adeegsanayaan cadaawada nebiga sala allahu wasalam wabaaraka calayhi iyo diinta islaamka inay ku hagardaameeyaan sidaasay ku faani jireen oo maalkii ilaahay uu siiyey loogu talagalay ilaahay ridihiisa inuu ku gaaro ayuu wuxuu kula dagaalamayeen nebigeenna calayhi salaatu wasalaam waxay kula dagaalamayeen xaqa iyo diinta yaquulu wuxuu leeyahay insaankaasi ahlagtu waan halaagay maalan maalkaasoo lubadan ee fara badan ayaan cadaawada iyo mukaabarada xaqa ayaan ku halaagay inaan rasuulkaa ku cadaawaysto ayuu leeyahay insaankaa xun dhaqankiisiiw ayaxsabu ma wuxuu u maleeyaa insaanka sidaa u dhaqmaya oo nicmadii ilaahay uu siiyey oo maalka ah ku bixinaya meelahaas ilaahay uusan raalliga ka ahayn ma wuxuu u maleeyaa anhu sha'niye lam yarahu inuusan arkaynin markuu foolxumadaas samaynayo axadun axadna inuusan arkaynin waa lala socdaaw tillaabta meesha uu dhigayo iyo waxaa foolxumaduu ku hadlayo iyo dhaqanxumada uu ku socdo ilaaha arkaya subxaanahu wa tacaala hanjabaadow ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala alam najcal sow uma annaan yeelin lahu insaankaas caynayni laba indhood labada indhooduu wax ku arkayo oo uu ku shaqaysanayo oo lagu tala galay xaqa inuu u adeegsado baadilkana isaga ilaaliyo labada indhood oo nicmada waaweyn nicamka ilaahay ka mid ah se uma aanaan yeelin wa lisaanan carabka uu xaqa uga hor imaanayo sow annagu uma aanaan yeelin wa shafatayni laba faruuriyood sow uma aanaan yeelin aaladaha jirkiisa kuwa ugu qaalisan iyo dhammaanba sow annagu uma aanaan abuurin uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala allihii sidaa ugu nicmeeyey ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala allahaasu ka hor yimid oo xibnihii ilaahay uu siiyey ayuu wuxuu u adeegsaday macaasida ilaahay subxaanahu wa tacaala alam najcal lahu sow uma yeelin insaankaas sidaa u hadlayo caynayni laba indhood sow uma yeelin wa lisaanan carab sow uma aanaan yeelin wa shafatayni laba faruuryood sow uma aanaan yeelin wa hadaynaahu sow ma aanaan tusin alhidaaya bimacna dilaala loola jeedaa hadda tusid wa hadaynaahu sow ma aanaan tusin annajdayni labadii wado ay dariiqa alhidaaya wa dariiqa adalaala jidkii lagu lumi lahaana waan tusna waxaan jidkaas naaruu ku geyna iska ilaali ha isku marin kii lagu hanuunin lahaa lagu hanuuni lahaana waan tusnayo waxaanu nidhi kaasina waa dariiqii aad ku hanuuni lahayd oo jannada ku geyn lahaayee mar saasuu ilaahay subxaanahu wa tacaala insaankii uu xaqii iyo baadilkii ugu kala caddeeyey waxna lagama qarin qof walboo insaanah wa hadaynaahu sow ma aanaan tusin annajdayni labadii waddo dariiqii xaqa oo jannada gaadhsiinayey iyo dariiqii baadida oo naarta gaadhsiinayey sow labada waddaba kalema aanaan barin oo kalema aanaan tusin falaqtaxama insaankaasi iskuma uusan majiirin alcaqabata buurtii buurtii la fuuli lahaa oo jannada lagu gaari lahaa buurtaa ma uusan korin oo iskuma majiirin yacni waxaa weeye caqabadan ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadahan soo socdo noogu fasiri doonaa caqabada hadda waxaa laysaga idlaaqaa jamiic takaaliif sharciya waxaa kaloo lagu idlaaqaa qaybahan soo socdoo namaajid namaadij iyo tusaalooyin u ah caqabaadka ka sokeeya jannada gelitaankeeda qofku jannada si fudud kuma gelaayo ilaa dhowr buurood uu ka tallaabsado mooye yacni maxaa loogu tilmaamay takaaliifta sharciga buur maxaa loogu tilmaamay buur waxaa loogu tilmaamay buurta qofku markuu fuulayo wuxuu dareemahayaa mashaqa iyo wax naftu dhibsanayso walidaalika qofku markuu sayr ilallah samaynayo ilaahay xaggiisa u socdo oo maqaamaad iyo manaasil waaweyn uu doonayo xagga ilaahay inuu ka gaarana wuxuu dareemayaa mujaahaddo iyo naftii inay dhib iyo mashaqo ay ku tahay arrinkan uu hayo oo uu ku socdo marka caqabo sidaasaa loogu tilmaamay cibaadaadkii qof walbana caqabadaas isagoon korin oo naftiisa mujaahaddo iyo dadaal iyo waxay dhibsanaysoo takaaliifta sharciga ah aan naftiisa ku khasbin ma gelayo jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala alaa inna silcata allaahi haaliya uu yidhi nabigeennu calayhi salaatu wasalaam badeecada ilaahay waa qaali waa jannada wax si fudud lagu heli maayo waa inaad caqabaad iyo buuro fara badan waa inaad soo majiirto buuro badan waa inaad soo majiirto lafdiga iqtixaamka iqtixaam maxaa la yidhaha luqa ahaan waa meel adiga aan ku deeqin ood isku cidhiirayso wey oo nafta dhib ay ku tahay xataa gelitaankeeda marka iskuma kallifinaa loola jeedaa isma kallifin mashaqadii iyo takaaliiftii sharciga ahaa maba isku dhibinba insaankaas falaqtaxama iskuma uusan majiirin alcaqabata buurtii jannada lagu gaari lahaa wamaa maxaybaa adraaka ku ogeysiiyey maa maxaybay alcaqabatu buurtani tah buurta la rabo in la maro oo laysku majiiro oo nafta lagu kalifo maxay tahay waxaa ka mid a buuraha yacni la doonayo in la furo fakku raqabatin caqabadaasi buurtaas waa qoor fakinteeda qoor addoonnimo lagu haysto yacnii waa qayb insaankii ka mid a xibnihiisiyaa la sheegay oo raqabadii ah insaankii oo dhanaana loola jeedaa waa qof addoonnimo lagu haysto oo adigu aad maalkaagii aad ku fakinaysid oo maalkaagii aad ku xuraynaysid oo maalkaagii aad ku furanaysid waxay ka mid tahay caqabaadka yacni la doonayo qofku hadduu arko inuu maaragtaahay sameeyo si uu jannada ilaahay uu ku galo fakku raqaba qoorta fakinteedii wey oo laga fakiyo yacni qafaalka cubuudiyada iyo addoonnimada laga fakiyo ow amase caqabada la rabo in la jiiro oo in la buurta la doonayo in la koro oo naftoona aysan jeclayn idcaamun quudin wey fii yowmin maalin dhexdeeda la quudiyo yoomkaasoo dii masqabatin gaajo u saaxiib ah yatiiman agoon la quudiyo agoonkaasoo daa maqrabatin qaraabo u saaxiib ah aw miskiinan ama miskiin la quudiyo miskiinkaasoo daa matrabatin faqiirnimo u saaxiib ah min aturaabaa laga keenay kaannahu saaqid cala alardi wa cala aturaab gaajada haysa asagoo carrada ku dhacay oo kale carrada isagoo ku dhacay oo kale laga soo qaada markaasaa la yidhi daa matraba daa matraba caqabaadka la doonayo oo jannada lagu gaarayo in la koro la doonayo waxa weeye waxaa ka mid a sadaqada in la bixiyo dadkan aad ahalka ugu ah sadaqadana lagu dadaalo in sadaqada la siiyo ilaahay wuxuu tilmaamay caqabada la doonayo in la koro waxaa ka mid a in yacni maalin gaaja ay jirto oo aad loogu baahan yahay in dadka la quudiyo qofku maalkiisii inuu ugu deeqo dadka agoonta ah iyo dadka masaakiinta ah waxaa labadaa loo soo qabtay waxaa weeye waa dadka kuwa ugu nugul dadka kuwa ugu nugul laga soo qabtay tusaale wey waa agoontii iyo masaakiintii aw amase idcaamun quudin weeye caqabada buurta la doonayo in la koro fii yowmin maalin dhexdeedana la quudiyo yoomkaasoo dii masqabatin gaajo u saaxiib ah yatiiman agoon la quudiyo agoonkaasoo daa maqrabatin qaraabo u saaxiib ah aw miskiinan ama miskiin la quudiyo miskiinkaasoo daa matrabatin fakri u saaxiiba uma markaa kabacdi kaana shakhsigaasi ahaaday markuu caqabada uu samaynayo oo buuraha uu ka dadegayo haddana ahaaday min aladiina kuwiina ka mid ahaaday aamanuu ilaahay rasushiisa rumeeye waa shardi waxaan idcaamka iyo fakuraqabaha iyo waxba tari maayaan ilaa iimaan laga helo saasuu alla ula jeedaa subxaanahu wa tacaala acmaashaasoo dhan aqbalkeedu waxay ku xidhan yihiin in iimaan qofka laga helo uma kaana shakhsigaas muqtaximka ah oo caqabada isku majiiraya haddana ahaaday min aladiina kuwii ka mid ahaaday aamanuu ilaahay rasushiisa rumeeyeen oo watawaasow isku dardaarmeen bisabri sabarka isku dardaarmeen watawaasow bilmarxama naxariista oo khalqiga ilaahay loo naxariistana iskula dardaarmeen kuwaasna haddana uu ka mid noqdo oo maxaa yeelay iyadoon iimaankan la helin cibaado la aqbalaya ma jirto haddana ka mid noqday kuwa samirka iyo dulqaadka iyo naxariista iskula dardaarmayo ulaa'ika dadka tilmaamahaas leh asxaabu lmaymanati midigta asxaabteedii wey waa dadka kitaabkooda midigta laga siinayo oo waxaa laga keenay maymana min alyamiina laga keenay ama waxaa tidhaha waxaa laga keenay min alyumni markaa macnuhu wuxuu noqon min alyumni ayaa laga keenay haddaad tidhaahid ulaa'ika kuwaasi asxaabu lmaymana barakada asxaabteedii woy maymana min alyumni waa dad ilaahay barakeeyey dadka acmaasha ku dadaalaya iimaanka iyo camalka saalixa ah sabirka iyo dulqaadka iyo naxariista caqabaadkaas ka daadigaya si jannada ilaahay ay u gaaraan waa dad barakaysan ama waa dad kitaabka laga siinayo dhinaca midigta waaladiina kuwii kafaruu biaayaatinaa aayadaheenna ku kufriyey oo qur-aankan tilmaamaha uu bixinayo diiday aayadaha ilaahay inkiray hum ayagu asxaabulmash'amati waa bidixda asxaabteedii bidixda asxaabteedii wey ama waxaa tidhi asxaabulmash'ama shu'miga iyo baasaysiga asxaabteedii wey waa dad la baasaysto iyaguna naftooda baasaysan doona oo is-eedayn doona markii qiyaamaha cadaabka ilaahay ay galaan calayhim dadkaa dushooda waxaa ah oo mujrimiinta iyo gaalada ah xaqii ka hor yimid naaruna naar ayaa dushooda ah naartaasoo mu'sadatun ee lagu ooday naaraa lagu daboolaa un bis halkaasaa looga tegi meeshiina ka qayliyaa laleeyahy halkaas inta lagu daboolo naartaas ayaa laleeyahay halkiina ka qayliya suuratu shamsi makiya haadihi tani suuratu shamsi waa suuradda la yidhaaho suuratu shamsi waa suuradaha makiga ahay suuraddani ay ka mid tahay bismi illaahi araxmaani araxiim washamsi ilaahay wuxuu yidhi qoraxdan ku dhaartaa iyo waduxaahaa qoraxda barqadeedii qoraxdaas iyo barqada iyo iftiinka ay dhalinayso ayaan ku dhaartaahe waalqamari dayaxana waan ku dhaartaa idaa wakhtigii talaahaa shamsada qoraxda markuu soo raaco qoraxda markuu soo raaco dayaxa maxaa loola jeedaa maalinta markii la joogo iftiinka saldanada waxaa dhaliya oo iska leh qoraxda markii maalintu meesha ay ka guurto oo habeenka la gaarana waxaa imanayoo soo raacaya oo saldanada iyo iftiinka iskaleh dayaxaa iskale markaa xilliga habeenka haddii la gaaro marka raacidda waxaa weeye waa isbeddelka labadoodu ay samaynayaan waalqamari dayaxa ayaan ku dhaartaa idaa wakhtigii talaahaa qoraxdaas markii uu soo raaco dabagalo oo qoraxdu markay dhacdo ayuu asaguna yimaadaabu wannahaari maalintana waan ku dhaartaa buri alle subxaanahu wa tacaala idaa wakhtigii jallaahaa uu faydo qoraxdii uu faydo maxaa yeele labadooda mutalaazimaan ashamsu waannahaar mutalaazimaan qoraxda iyo maalintu way isfaydaanoo way islaazimaan qoraxu markay timaado maalinna waa imaan maalintu hadday timaado qoraxda imaanaysa waa laba islaazimayoon kala haraynin maalintaas iyo qoraxda islaazimayana waan ku dhaartaahe walleyli habeenkiina waan ku dhaartaa idaa wakhtigii yaqshaahaa qoraxda uu soo daboolo oo mugdiga uu ku daboolo oo markaa habeenku markuu yimaado qoraxdu aysan joogi karinoo qoraxdu markay dhacdo ayaa habeenkuna isaguna yimaadaa isbedeladaasaan ku dhaartaahe wasamaa'i samadana waan ku dhaartaa wamaa banaahaa wamaa allihii qaadirka ahayoo awoodda iska lahayna waan ku dhaartaa ilaah isagaa isku dhaaranaya haddana allahaasoo banaahaa samada dhisay wasamaa'i samadana waan ku dhaartaa wamaa maadan waxay ku dhici ilaahay waa bimacnaa man bimacnaa manaa loola jeeda wasamaa'i samadana waan ku dhaartaa wamaa allihii qaadirkaayoo macbuudka ahayna waan ku dhaartaa allahaasoo banaahaa samada dhisay waalardi ardadiina waan ku dhaartaa iyo wamaa allihii macbuudka ahaa allahaasoo daxaahaa fidiyey allihii ardadan fidiyey ee awooddiisa ku fidiyana waan ku dhaartaahe wa nafsin naftana waan ku dhaartaahe iyo wamaa allihii allahaasoo sawaahaa nafta simay oo mutanaasibata alajzaa waalacdaa ka dhigay xibnihii iyo maaragtay jirhkeedii sidii ugu habboonaashada badnayd u toosiyey allahaasaan ku dhaartaahe oo fa alhama ku ilhaamiyey oo tusay haa naftii fujuurahaa dariiqa fujuurihaa waddada faajirnimadeedii tusay oo yidhi dariiqan waa lagu faajiroobaa waa lagu lumaahe iska jir allihii yidhi yaan ku dhaartaa wa taqwaahaa wa dariiqa taqwaahaa nafta alla kacabsigeeda alla kacabsigaa dariiqeedina allihii tusay yaan ku dhaartaahe oo naftana tusay dariiqii alla kacabsiga ay ku gaari lahayd nafta ilaahay wuu tusay dariiqii naftu faajirnimada iyo naarta ay ku gaari lahaydna ilaahay wuu tusay labadaa waddaba way cad yihiine mid doorow mid dooro labada cadaba labada waddaba ilaahay wuu caddeeyey intaasoo dhaarahan ku dhaartaahe jawaabulqasamkii waa kanaa intaasoo dhaarahan ku dhaartaahe qad xaqiiqe aflaxa waxaa liibaanay man ruuxaa liibaanay ruuxaasoo zakkaahaa naftiisa nadiifiyey oo muxuu ka nadiifiyey min alakhlaaqi adamiima waalawsaafi ashaniica dhaqamada xuxun iyo kufriga munaafaqnimada iyo macaasida iyo dunuubta iyo akhlaaqda iyo dhaqanka aan wanaagsanayn qofkii sidaas naftiisa ula dagaalamay oo naftiisa tarbiyeeyey oo naftiisa nadiifiyo daacada ilaahay naftiisa ku tarbiyeeyey qofkaasaa liibaanay intaasaan ku dhaartaa intaasoo dhaara ilaahay uu soo waday jawaabkeedii wuxuu noqday qad aflaxa man zakaaha qofkii naftiisa dahiroo tarbiyeeya ayaa liibaanay walidaalika qof walba waxaa laga dooni naftiisa inay dib ugu laabato naftiisa qof walba inay dib ugu laabato oo marxaladda naftiisu balmarayso iyo cilaaqada iyo xidhiirka ilaahay ay la leedahay naftiisu heerka uu la egyahay xidhiirkaas iyo sida rabbi ay uga cabsanayso cabsideedu intuu la egyahay qof walba waa inay nafsadiisa dib ugu laabato si ay isku saxdo si ay isku saxdo qof walba maxaa yeelay axadu salafi saalixiin waxaa laga sheegay waa moxamed ibnu lmunkadir kaabadtu nafsii arbaciina sana xata istaqaamat naftadayda waxaan la dagaalamayay afartan sano ilaa markii dambe ay toostay afartan sanaan mujaahado ku jira annagana waxaa laga yaabaaba yowman waaxidan inaanaan nafteenna dib u fiirin meesha ay marayso oo iska soconno uun sidii xoolihii oo kale annu iska soconno waqad xaqiiqee khaaba waxaa hoogay man ruuxaa hoogay ruuxaasoo dassaahaa naftiisa ku duugay bilmacaasi waaddunuub waalakhlaaqi adamiima macaasida iyo dunuubta iyo dhaqamada foosha xun qofkii naftiisa ku duugay oo ku wasakheeyey walle kaasina waa hoogay adduunna waxa weye sharaftiisa way ku dhacday aakhirana waxaa u yaalla cadaab qofka nafsadiisiiba sii daayey oo wasakheeyey oo duugay macaasida iyo dunuubta ku duugay nafsadiisii taasi macnahu laakiin imaam alqurdubi asaga tafsiirkiisa wuxuu ku leeyahay man dasaaha dasaaha waxaa laga keenuu leeyahay min atadsiis tadsiis oo waxaa weeye ficilka markii masiid laga dhigo dasasuu noqdaa dasasa tadsiisan tadsiiskaas marka waxaa loola jeedaa isagu ku fasiray man dasaaha qofkii nafsadiisa ku duugay fii jumlati saalixiin walaysa minhum naftiisii wuxuu ku duugay dadka saalixiinta siday u labisan jireen u labistaa siday u hadli jireen dadka wanaagsan oo kale u hadlaa walaysa minhum mana ka mid maaha kaasina waa hoogay kaasina waa hoogayoo ilaaha asraartiisa og wax uu qarsanayo xumaatadiisa iyo ficilka uu qarsanayo ilaahay khabiirka ahaa oo xogtiisa ogaa ayaa la socda dadkana wuxuu u muujinaa siima saalixiin yacni dadkii wanwanaagsanaa lebiskoodii ayuu u wanaajinaa dhaqankiisana ilaaha og sida uu u foolxun yahay iyo siduu ilaahay uga fogaaday subxaanahu wa tacaala kadabat way beenisay hamuudu heer hamuud way beeniyeen rasuulkii loo soo diray oo nebiyullaahi saalix calayhi salaatu wasalaam bidaqwaahaa bisababi daqwaahaa qooqeedii iyo xadgudubkeedii reer hamuud sababtooda ayay ku beeniyeen rasuulkii loo soo diray id wakhti ay rasuulkaas beeniyeen imbacatha uu soo baxay ashqaahaa ashqaa hamuud hamuud kii ugu ayaan darrada badnaa reer hamuud ninkii ugu ayaan darrada badnaa oo ugu nasiibka xumaa oo ugu mujrimsanaa ninkaasi xilligii uu soo baxay oo markuu soo baxay muxuu sameeyey midkan ashqaha ah sidii hore baan u soo qaadannay nebiyullaahi saalix calayhi salaatu wasalaam hal mucjiso ah ayuu qoomkiisa ula yimid hashaas mucjisada ceelka maalinay ka cabbaysa maalinta kalena qoomku waxay cabbayeen hashaas caanaheeda iyo ceelkay isku cabbayeen marka wuxuu ku yidhi nebiyullaahi saalix hashaas waa mucjiso ilaahay xumaataha ku taabanina nabadgeliya daaya midkan ashqaha ilaahay uu ku tilmaamay kaasaa soo baxay oo hashii dilay hashii mucjisadaada la yidhaha isku taabanina ayay dileen id wakhtigii beeniyeenoo inbacatha ashqaahaa ashqaa hamuud reer hamuud kii ugu ayaanka daraa ugu nasiibka xumaa uu soo baxay oo hashii uu ka dilay fa qaala lahum rasuulullaahi rasuulka ilaahayna wuxuu ku yidhi reer hamuud naaqatallaahi wa suqyaaha daruu isaga taga naaqatallaahi hasha ilaahay oo mucjisadaa daaya oo isaga taga wa suqyaaha cabitaankeedana daaya ceelka ay ka cabbayso iyo hashaas nabadgeliya fakadabuuhu rasuulkii way beeniyeen facaqaruuhaa way dileen hashii way boqnagooyeen waa kinaayatun can qatlihaa kinaayatun can qatlihaa way dileen hashii reer hamuud marka ilaahay muxuu ku sameeyey maadaama rusushii ilaahay ay ka hor yimaadeen oo xaqii ay ka hor yimaadeen reer hamuud ilahay wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala fadamdama ilaahay wuu ku daboolay calayhim reer hamuud dushooda fadamdama wuu daboolay calayhim reer hamuud dushooda rabbuhum rabbigoodu wuu daboolay bidenbihim bisababi denbihim dembigii ay galeen sababtoodu alcuquubata cuquubuu ilaahay ku daboolay kulli fasawaahaa ilaahay wuu simay reer hamuud bilcuquubuu ku simay waxba kama badbaadin kulligood cuquubadaasaa lagu sumay oo lagu baabi'iyey wixii mujrimiinta ahaa dhammaantood walaa yakhaafu ilaahayna ka baqi maayo cuqbaahaa cuqba tilka alcuquuba cuquubadaas reer hamuud ilaahay ummaddaasoo dhan uu baabi'iyey ciribteedana ilaahay cuquubadaas ka baqi maayo oo ka baqi maayo isdhihi maayo amaa lagaa daba yimaadaahoo lagaa aargutaa maadaama qoom dhan aad baabi'isay ilaahay ma dhahayo subxaanahu wa tacaala mumiitun bilaa makhaafa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuu dilaa cabsi la'aan laakiin adiga waxaa laga yaabaa qof haddaad dhibaato yar u geysato habeenkii inaad hurdi weyso dhulku cidhiiri kula noqdo dhibaato yar haddaad qof bini aadama u geysato waxaa dhici karta welwel iyo walbahaar iyo ardada ilaahay oo ballaaran inay cidhiiri kula noqoto ayaa dhici karta laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala qudradiisa iyo heybadiisa iyo awooddiisa caalamkao dhan ilbiriqsi wuxuu awood u leeyahay wax ka yar inuu ku halaago isagoon cidna ka baqaynin alle subxaanahu wa tacaala suuratu leyl haadihii tani suuratu leyl waa suuradda la yidhaaho suuratu leyl waa suuradihii makiga ah ay ka mid tahay suuratu leyl bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala walleyli habeenkii ayaan ku dhaartaa idaa wakshigii yakshaa bidalaamihi mugdigiisa uu adduunka ku daboolo adduunka dhan uu daboolay oo mugdigiisa uu ku daboolayaan ku dhaartaa wannahaari maalintiina waan ku dhaartaahe idaa wakhtigii tajallaa uu faydmo oo uu soo caddaado uu soo ifbaxo maalintuna waan ku dhaartaa wamaa alla macbuudana waan ku dhaartaa allahaasoo khalaqa dakara midka labka ah iyo wal unhaa midka dhadigaaba abuurana waan ku dhaartaa ilahay makhluuqaadkiisa qaybo ka midana wuu ku dhaartay naftiisana ilaahay wuu ku dhaartay subxaanahu wa tacaala intaasoo dhaarahan maraahe inna sacyakum camalkiinnu la shataa mid iskhilaafsan wey camalkiinnu ilaahay subxaanahu wa tacaala bini aadamka ilaahay haybadiisa iyo cadamadiisa keli ah wuxuu sheego in lagu kaaftoomay ahayd laakiin haddana ilaahay xujadiisinna loo kugu sii oogo dhaaruu noogu diraa mar walbaba ilaahay oo cadiima subxaanahu wa tacaala rabbulcizati ah oo khaaliqu hada alkown ah ayaa noo dhaaranaya weliba dhaartii ku celcelinaya ku celcelinaya si xujadu ay noogu weynaato oo qofku berri uusan dhihin waxba la ima sheegin iyo waxba ima soo gaarin qofna uusan ku marmarsoonin ilaha dhaaranaya subxaanahu wa tacaala inna sacyakum camalkiinnu la shataa mid iskhilaafsan wey shataa waa jamcu shatiid shatida shataa lagu jamciyey waa faciil facla lagu jamciyey ama waxaa tidhaahaa waaba masdar caadi ah shata wuu kala tegey shataa kala tegid waa masdar deh shataa kala tegid inna sacyakum camalkiinnu la shataa mid kala tagsan oo iskhilaafsan weeye camalkiinnu camalka bini aadamka waa iskhilaafsan yahay itijaahaad kala duwan ay bini aadamku u kala shaqeeyaan adduunka acmaashoodana dadku ay ku kala tagsan yihiin adduunka acmaashiisana way ku kala tagsan yihiin acmaasha aakhirana dadku way ku kala tagsan yihiin acmaasha aakhira waxay u kala tagsan yihiin midna afar iyo labaatanka saac wuxuu naftiisii uu ku dhibayaa wixii uu naar ku geli lahaa uu ka shaqaynaa afar iyo labaatanka saac midna afar iyo labaatanka saac wuxuu ka welwelsan yahay nolosha aakhiro siday noqon doonto iyo siduu aakhiro uu ku badbaadi lahaayo camalkii aakhiruu ku mashquulsan yahay adduunka acmaasheedana waa lagu kala tagsan yaho xagga xirafta iyo sanaa'icda iyo wadaa'ifta qofba meeluu ka raadsadaa qofaa yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala risqiga wuxuu ka siiyaa jaanibka tacliimta iyo cilmigo dadka uu waxbarayo qof ilaahay risqiga wuxuu ka geliyey dhinaca ganacsiga qof ilaahay risaaqadiisa wuxuu ka geliyey dhulkan inuu qodo oo beeraley uu noqdo yacni inna sacyakum la shataa fi dunya waalaakhira adduunyadana waa lagu kala tagsan yahay acmaasha aakhirana acmaasha waa lagu kala tagsan yahay fa amaa man ruuxii ruuxaasoo acdaa wax bixiyey oo khayrka iyo sadaqada ku dadaalay wataqaa ilaahay ka cabsaday wasaddaqa rumeeyey bilxusnaa bilkelimati alxusnaa kelimadii wanaagga badnaydna rumeeyey kelimada wanaagga badan waxaa lagu fasiraa kelimatu tawxiid kelimada tawxiidka laa ilaaha illa allahu muxamedun rasuuluullah waa lagu fasiraa waxaa kaloo lagu fasiraa jamiicu takaaliif sharciya shareecada islaamka oo dhanna waa lagu fasiraa wasaddaqa rumeeyey bilxusnaa kelimadii wanaagga badnayd oo tawxiidka tawxiidkii isagoo rumaysan ayuu haddana sadaqadii iyo alla kacabsigii ku dadaalaa fasanuyasiruhu waan fududayn doonaa shakhsigaas tawxiidka iyo alla kacabsiga ku dadaalay lilyusraa lilkhaslati xaaladdii ayaan u fududayn doonaa xaaladdaasoo alyusraa ee fudaydka badnayd oo loola jeedo jannadii ilaahay subxaanahu wa tacaala acmaashii jannada uu ku geli lahaa ayaa loo fududayn doonaa maxaa yeelay kullu daacatin tajuru ilaa ukhtihaa qofku hadduu daaco sameeyo daaco kale usii jiidi ilaa jannada uu ka galo mahmaa cibaadada ilaahay aad ku dadaashid oo daacadan aad ku dadaashid daacadii kalea lagu sii fududeeya daacadu daaco kale kuusii jiidi kamaa ana almacsiyata tajuru ilaa ukhtihaa sida macsiyaduba dembiba dembi dembi ka weyn uu isu kaa dhiidhiibayo ilaa naartii aad ka gasho walciyaadu billah marka qofka ilaahay wuxuu ballan qaaday hadduu dadaalayo tawxiidkii uu haystaa sadaqadii alla kacabsi uu ku dadaalayo in loo fududaynayo acmaashii jannada uu ku geli lahaa wa amaa man shakhsigii shakhsigaasoo bakhila bakhiilay oo maalkii ilaahay uu siiyey ku bakhiilay masaakiintii uga bakhiilay oo wastakhnaa deeqtoomayba oo kibirkiisii iyo maalkiisii ku deeqtoomay oo inuu wax bixiyey cabsidii ilaah iyo tawxiidkii ka deeqtoomay oo wakadaba beeniyey bilxusnaa bilkelimati alxusnaa kelimadii wanaagga badnayd oo tawxiidka lagu fasiray oo saasaa loo badan yahay jamiicu takaaliifi sharciyana waa lagu fasiraa fasanuyasiruhu isagana shakhsigaasu waanu fududayn doonaa lilcusraa tii culayska badnayd oo naaru jahannama waalciyaadu billaah kaasaan isagana u fududayn doonaa acmaashii uu ku geli lahaa tanna waa aayaddii hay-adihii haddaannu soo qaadannay cagsigoodaoo qofku hadduu alla kacabsiga uu dhinac maro oo dariiqa faajirnimada uu maro oo tawxiidka uu ka hor yimaado ilaahay wuxuu yidhi isagana waxaan u fududayn doonaa midii cuslayd oo naartii uu geli lahaa maxaa yeelay almacsiyatu tajuru ilaa ukhtihaa ilaa qofku naar uu ka gaarayo macsiyuu galay mid ka weynuu berri sii geli mid ka sii weynuu berri sii geli ilaa naarta marka dambe ay gaarsiiso walciyaadu billaah marka waxaa weeye qof walba waxaa wanaagsan inuu dariiqa hidaayada iyo khayrka iyo alla kacabsiga uu ku dadaalo si uu markaa manaasisha ilaahay subxaanahu wa tacaala lagu gaarayo uu ugu sii socdo wamaa yuqnii waxna kama taro canhu shakhsigaas alla kacabsigii laga waayey maaluhu maalkiisuna waxba kama taro idaa wakhtigii maalkiisa waxba kama taro taraddaa uu naarta ku shalwado hadduu naarta maalinta uu ku shalwanayana daarihii uu isdul saaray iyo dahabkii iyo doolarkii uu tabcaday waxba kama tarayaan waxna kama difaacayaan meeshaas ilahi wuxu uhi subxaanahu wa tacaala ina calaynaa dusheenna waxaa ahaaday lalhudaa hanuuninta hanuuninta annaga dusheennay ahaato hanuunin maxaa loola jeedaa yacni inaan waddada khayrka dadka aan ku hanuuninno waddada khayrkuwa kaas aan nidhaaho oon tilmaanno dadka annagaa ballan qaadnuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala wa inna lanaa annaga waxaa noo sugnaaday lal aakhirata aakhira noo sugnaatay iyo waluulaa adduunyo labadaba adduuniya aakhira labadaba aniga iskalehuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkii alla kacabsiga uun ku dadaala ayaa sharaf adduunyana ilaahay uu ku nooleeyaa sharaf aakhirana ilaahay uu ku nooleeyaa subxaanahu wa tacaala fa andartukum ilaahay wuxuu yidhi waxaan idinkaga digi naaran naaran idinkaga digi naartaasoo taladaa ee huraysa oo gubanaysa naartaa hulaysa qofkii la geliyana uu ku huri doono uu ku guban doono warray naartaasaan idinkaga digi acmaashii naartaa idin gaarsiin lahayd oo naartaas sabab idinkugu noqon lahayd iska ilaaliya laa yaslaaha naartaas ma galo ila alashqaa kii ayaan darrada badnay maahan qof ayaan darro ku dhacday oo nasiib darro ay ku dhacday unbaa meeshaa xun la geeya ee qof nasiib leh meeshaa xun lama geeyo alladii midka ayaan darrada ku dhacdayoo kadaba xaqii beeniyo watawallaa xaqa ka sii jeestay wasayujannabuhaa naartaas waxaa laga fogayn doonaa uu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala alatqaa midka cabsida badan ruuxii ilaahay ka cabsada naftiisa shahawaadka iyo macaasida iyo dunuubta ka ilaaliya naartaa waa laga fogayn doonaa alladii kaasoo yu'tii maalahu maalkiisa bixiya yatasakkaa xaalu isdahirayo oo uu doonayo inuu ilaahay dembi dhaaf uga helo sadaqadaa uu bixinayo aayadahan dambe waxaa la yidhaha waxay ku soo degeen sayidina abubakar sidiiq ayaa sabab u ahaa soo degitaankoodaoo sayidina abubakar sidiiq maalaa ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala maalkiisina wuxuu ku bixiyey dariiqii ilaahay uu raalliga uga noqonayo subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay wuxuu arkay bilaal iyo suhayb uruumi iyo dad sidaasoo kale ah oo la addoonsanayo gaaladu ay cadaabayaan oo gaaladu iyagu intay soo iibsadeen bilaal iyo markaasay ku khasbayaan inuu gaaloobo oy doonayaan inay diintii ay ka leexiyaan ay ka fidneeyaan marka bilaaloo la cadaabayuu arkay markaasuu lacag fara badanay u sheegeen o waxay dhi lacagta haddaad keento waan iska xuraynaynaa si cadaabkeennana uu uga fakado sayidina abubakar gurigiisuu tegey lacag fara badan uu ku iibiyey bilaal lacag fara badan ayuu ku iibiyey lacagtii faraha badnaa markuu ku iibiyey gaaladii waxay yidhaaheen wuxuu lacagtan faraha badan uu ugu iibiyey bilaal oo cadaabka uu uga fakinaayo wuxuu ula jeedaa gacanuu hadda ka hor ku lahaa bilaal oo hadda ka hor abaal u galay abaalkiiuu ka jawaab celinaya abubakar sidiiq saasay dhaheen gaaladii wuxuu yani diin iyo ula jeedo diin uu ku noolaynayo janno uu ku iibsanayo ulama jeedo hadda ka horaa bilaal uu wax u galay marka waxugeliddii uga jawaabayay bis maana wax kale ulama jeedo taasaa ilaahay ka jawaabo ilaahay wuxuu yidhi wamaa liaxadin axadna uma sugnaanin cindahu shakhsigaas maalkiisa bixinaya agtiisa min nicmatin nicmo agtiisa uguma sugnaanin nicmadaasoo tujzaa laga abaalmarinayo sayidina abubakar markuu maalkii sadaqada faraha badan bixinayey oo bilaal uu soo iibinayey oo cadaabka iyo gaalada uu ka xuraynayey qof agtiisa abaal ku lahayd oo nicmo ku lahayd oo nicmadaa uu ka jawaab celinayay abaalkaa uu ka jawaab celinayay ma jirtu yidhi ilaahi subxaanahu wa tacaala ila ibtiqaa'a wajhi rabbihi rabbigiisa wejigiisa raadintiisa maahane ilaahay wejigiisa ridihiisuu raadinaya rabbigaasoo alaclaa sarreeyey rabbigii sarreeyey ridihiisuu raadsanayay mooyee abaal isagu uu ka jawaab celinayay ulama jeedin walasawfa mar dambuuse yardaa raalli noqon doona ilaahaa rido geli doona sayidina abubakar iyo qof walboo dariiqaas oo kala sameeya oo maalkiisa dadka dhibaataysan ee adduunyada ku dhibaataysan dhibaatada iyo kurbada uga fayda saasoo kalea ilaahay subxaanahu wa tacaala u siin doonaa waxa ay raalli ay ku noqdaan suuratu duxaa haadihi tani suuratu duxaa waa suuradda la yidhaha suuratu duxaa waxay ka mid tahay suuradaha makiga ah bismi illaahi araxmaani araxiim ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala waduxaa barqadii ayaan ku dhaartaa walleyli habeenkana waan ku dhaartaa suuraddan min bidaayatiha ilaa nihaayatiha waxay ku saabsan tahay nabigeenna uun sala allahu wasalam wabaaraka caleyh waxyaalo aflagaada ah iyo dacaayaad gaaladu ay ka fudiyeen nebigeenna calayhi salaatu wasalaam ayaa ilaahay uga jawaabayay dacaayaadkaas waduxaa barqada ayaan ku dhaartaahe walleyli habeenkiina waan ku dhaartaahu yidhi alla subxaanahu wa tacaala idaa wakhtigii sajaa uu daboolo bidalaamihi mugdigiisa markuu ku daboolo dhulkaan ku dhaartaahe maa waddacaka rabbuka rabbigaa kaama tegin nebiyullaahi maxamedow sala allahu calayhi wasalam wamaa qola rabbigaana kuma uusan caroonin sida gaaladu ay sheeganayaan gaalada waxay sheeganayeen waxyigiiyaa ka soo gadaal maray dhowr maalmood nabigeena calayhi salaatu wasalaam jibriil uma imaanin wax qur-aan oo aayadana kuma soo degin dhowr maalmood wax uun meel uun ay ka galaan nabiga calayhi salaatu wasalaam oo fursaday raadinayaane waxay yidhaaheen intaasoo maalmood qur-aan kuma soo degin sow maaha rabbigiisaa u carooday oo nacay rabbigiis ayaa u carooday haddii haddii aan loo caraysnayn oo rabbi uusan u caraysnayn intaas maxaa looga maqan yahay ilaahay marka dhaaruu maray sida nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu u difaacayo oo nabigeena calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu u jecel yahay ilaahayaa dhaar maray waduxaa walleyli idaa saja aan ku dhaartaahe maa waddacaka rabbuka wamaa qala rabbigaa kuma caroonin mana kaa tegin rabbigaa walal aakhiratu aakhiraana khayrun laka adiga kuu khayr badan nebiyullahi moxamed sala allahu calayh wasalam min aluulaa adduunyadan hore aakhiraha kaaga sii khayr badan adduunyadan mashaqada dacwada iyo dhibaatooyinka aad yacni ay kugu hayaan gaaladu iyo diinta faafinteeda dhibaatada aad ka marayso waxaad ogaan doontaa aakhiro markii la gaaro ayaa khayr fara badan ilaahay kuu kaydeeyey subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo aayaddan mufasiriinta qaarkood ay ku fasiraan walal aakhira in loola jeedo yacni laxadaadkii nabiga calayhi salaatu wasalaam ama ilbiriqsiyaalka zamanka loola jeedo walal laxdatu alaakhira ilbiriqsiga dambe ayaa khayrun laka kaaga khayr badan min allaxdati aluulaa ilbiriqsiga hore adduunka ilbiriqsi walba nabiga calayhi salaatu wasalaam maa yazaalu yataraqaa ilaa maqaamin casiizin rafiic yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam ilbiriqsi walba ee soo kordhaba kama zuulayo maraatibtiisu inay siyaadayso maxaa yeelay intaasoo ummada qof walboo tukada qof walboo qur-aan akhriya qof walboo xajiya qof walboo sako bixiya qof walboo acmaasha saalixaadka sameeya nebiguna intoo kale uu ku leeyahy sala allahu aleyh wasalam oo ajira maxaa isagaa khayrka ugu yeeray ummaddoo dhan nebigu calayhi salaatu wasalaam marka kama suulayo nebigu calayhi salaatu wasalaam laxda bacda laxda in maqaamkiisii uu sii kobcaayo oo uu sii siyaadayo nebigu calayhi salaatu wasalaam walasawfa mar dambe ayaa yucdiika rabbuka rabbigaa uu ku siin doonaa waxaad ku raalli noqotid fatardaa markaasaad raalli noqon doontaa rabbi wuxuu ku siin doonaa wax aad ku raalli noqon doonto qiyaamaha iyo maalinta aakhiro ilaahay subxaanahu wa tacaala marka wuxuu naxasuusin nebigeenna calayhi salaatu wasalaam siduu ugu naxariistay iyo heerarka iyo maraaxisha ilaahay subxaanahu wa tacaala markii hore uu nabigeenna ka keenay sala allahu wasalam wabaaraka calayh alam yejidka sow kuma helin rabbigaa yatiiman agoon xaal aad tahay fa aawaa sow ilaahay kuma soo dumin oo adigoo agoon ah intaad yani dhalatay oo adduunkan aad ku dhalatay adeerkaa oo weliba diintaada aan rabin oo gaal ah sow ilaahay gacanta kuma gelin oo naxariis qalbigiisa ilaahay kuguma abuurin ilaa nabiga adeerkiisa sala allahu wasalam wabaarak caleyh isagoon muslim ahayn oo wulaaddiisa uu ka jeclaa nabigeena calayhi salaatu wasalaam maalintii xataa yani nabiga calayhi salaatu wasalaam gaaladu ay xiriirka u jarayeen nebiga iyo inta raacsan ay xiriirka u jarayeen nabiga adeerkii sala allahu wasalama wabaaraka calayhi go'doomintaas waxbaan ka gelahayaa buu yidhi waxbuu ka galay oo nebigu calayhi salaatu wasalaam la go'doomiyey anugu si xora suuqa uma marayo buu yidhi intaas waxa weeye waa raxmad ilaahay ilaaha dumaya nebiga calayhi salaatu wasalaam markii aabbihii uu geeriyooday ilaahay wuxuu u sameeyey oo ilaahay qalbigiisa uu uga abuuray nebiga adeerkii raxmad aad u ballaaran ilaa dadkii oo dhan uu ka jeclaaday nebigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo weliba muslim aan ahayn waa raxmad ilaahay cinaayo rabbaaniyow alam yajidka sow kuma helin rabbigaa yatiiman xaalaa tahay adigoo agoona fa aawaa sow kuma soo dumin oo adeerkaa gacanta kuma gelin raxmad kuguma abuurin ilaahay subxaanahu wa tacaala qalbiga adeerkaa wa wajadaka ilaahay sow kuma helin daallan xaalaa tahay mid ka lunsanoon ogeyn can innubuwati warisaala nabinimo iyo risaalo ma aadan ogeyn in nabi lagaa dhigi doono rasuul lagaa dhigi doono fahadaa ilaaha ku hanuuni bimacnaa fahadaaka ila anubuwati warisaala nabinimo iyo risaalow ilaahay kugu hanuuniyey rasuulow ilaahay kaa dhigay khayru khalqi illaahi ou ilaahay kuu doortay subxaanahu wa tacaala ma aadanna ogeyn arrimahaas waa nicam aadan filanayn oo ilaahay uu ku siiyey subxaanahu wa tacaala nabinimada iyo rasuulnimada marka daallanta loolama jeedo yacni dalaaladii xagga sharciga loolama jeedo nebigu waa lunsanaay oo yacni waxyaalo aan ilaahay rido gelinayn oo uu samaynayo dunuub uu samaynayay loolama jeedo maxaa yeele nebigeenna calayhi salaatu wasalaam fii xaalati asikar wa fii xaalati alkibarba macsuum uu ahaa nebiga calayhi salaatu wasalaam labada xaaladoodba wax dembiyana wax weligiina kama dhicin nebiga calayhi salaatu wasalaam ee waxaa loola jeedaa daallan can alnubuwati waalrisaala nabi ma aadan ahayn rasuul ma aadan ahayn wey mana aadan filaynin in nabi rasuul lagaa dhigi doono waa nicmo aadan filayn oo ilaahay uu ku siiyey wa wajadaka ilaahay sow kuma helin caa'ilan xaalaa tahay adigoo sabool ah fa aghnaa sow ilaahay kuma deeqin oo qani kaama dhigin adigoo saboolaad ahaan jirta oo waxba adduunyada aadan ka haysanin ilaahay waa ku deeqay wuxuu kugu deeqay futuuxaadkii faraha badnaa ee adduunkii dhulalkii gaalada intooda badan ayaa gacanta nabiga loo soo geliyey sala allahu wasalam wabaarak caleyh markaasaa ilaahay subxaana wa tacaala gacanta nebigu wuxuu soo geliyey haniimooyin aad u fara badan markaasuu wuxuu gaaray nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu bixiyo ari laba buurood u dhaxeeya boqol saddex boqol afar boqol oo ari ah ayuu hal saac gudahooda bixinayay nebigu calayhi salaatu wasalaam iyadoo sidaa futuuxaadkaas ilaahay uu ugu furay nebigeena calayhi salaatu wasalaam ayuusan haddana rabin adduunyada ma doonaynin oo wuxuu ka doortay inaan gurigiisa nabiga sala allahu wasalam wabaaraka calayh laba bilood iyo wax la mida gurigiisa aan dhimbil laga shidin taasuu ka doortay adduunyada dhaldhalaalkeeda nebigu calayhi salaatu wasalaam fa ama alyatiima ruuxii agoonka ahaa falaa taqhar ha qahrin oo ha khasbin oo ha dullaynin oo waxyaalo uusan isagu raalli ku ahayn ha ku khasbin wey agoonkii oo ha qahrin oo u naxariiso wa ama asaa'ila ruuxii wax weydiisanayay oo dantu su'aasha fakhrigu su'aasha uu ku kallifay falaa tanhar ha canaananin oo hadal qallafsan ha ku dhihin oo ha ku canaananin hadal qalbigiisa jilciya hadal qalbigiisa wax u tara kula hadal way ruuxa wax ku weydiisanaya miskiinka ah wa amaa binicmati rabbika rabbigaa nicmadiisii miya faxadif ka sheekee nicmada ilaahay oo maxaad uga sheekayn nicmada ilaahay bian tadhara nicmat ullaahi tacaala wa aharuhaa calayka raadka ilaahay inuu kuu nicmeeyey astaanteeda ha lagaa garto hadduu ilaahay kuu nicmeeyo yacni ilaahay subxaanahu wa tacaala caafimaad uu ku siiyo ilaahay maal uu ku siiyo maalkaa xalaashaa raadadkiisu ha kaa muuqdaan laakiin adigoo ula jeeda bukhli ula jeeda haddii nicmadii ilaahay aad qariso oo tiraa fuqaradii baysan kugu arka waxbay ku weydiisanayaan haddii labis wanaagsan iyo dhaldhalaal muuqaal fiican haddaad bulshada dhexdeeda ku soo marto ishaa ku soo raacaysa waxbaa lagu weydiisan haddaad istiraahid waa midda la diidayo ilaahay uu diidayo subxaanahu wa tacaala allah subxana wa taala